subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa maalintii shalay ahayd wasaaradda batroolka iyo macdinta ee soomaaliya ay u gudbisay baarlamaanka nuqulka hindiso sharciyeedka batroolka iyo khayraadka dalka oo ah sharci cusub oo khuseeya arrimaha batroolka soomaaliya sharcigan waxa uu noqonayaa mid la jaan qaadi doona hanaanka cusub ee federaaliga ah ee ay soomaaliya qaadatay waxaana uu beddel u noqon doonaa marka ay baarlamaanka ay ka doodaan oo ay ansixiyaan sharcigii hore loo ansixiyey sanadkii labada kun iyo sideedii ee batroolka soomaaliya haddaba saare cabdi axmed ayaa ka wareysatay wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hindis sharciyeedkan waa hindis sharciyeedka batroolka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ah inta badan dib u eegis lagu sameeyey ku ka horreeyey oo labada kun iyo sideedii ay mariyeen baarlamaanka xilligaas jiray waaye qodobo muhiim ah ayaa loo arkay inay ka maqan yihiin oo ay kamid tahay hanaanka waddanka hadda qaatay ee federaalka waafajintiisa ayaa kamid ah marka waa dib u eegis lagu sameeyey waayo qodobo muhiim ana waa ku jiraan oo dheeraad oo xilliga hadda keentay in la keeno baarlamaanka hadda jiro waa gartay marka kuwii labadii kun iyo sideedii horey loo ansixiyey qodobo ka dheeriya hadday ku jiraan sida kan hadda baarlamaanka nidaamka federaalka wadanka uu qaatay loo gudbinaya inay ansixiyaan ay tahay maxaa kale oo ahmiyad gaara aad siinaysaan oo hadda keena in sharcigan aad dib u habeen ku samaysaan baarlamaankan aada horgeysaan waxaa ugu horeeyo mid marka koowaad hortu labada kun iyo sideedii ma waafaqsanayn hanaanka hadda wadanka uu qaatay oo ah hanaanka federaalka ee ah dowladda federaalka inay khayraadka wadanka khaasatan batroolka iyo gaaska wadanka ku jiro ay maamulayaan ilaalinayaanna habeyntiisa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jiro kii hore kuma jirin hadda marka kanay ku jiraan marka kaasaa ugu horeeya qodobka qodobka koowaad waaye in ilaalinta iyo maareynta batroolka iyo gaaska wadanka ku jiro inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka tashanayaan ko qodobka labaad oo ugu muhiimsan oo dheera dheeraad dheeriga ku waxaa waaye heshiisyadii la geli jiray two thousand eight iyo kada horreeyeyba ku xusnaa shirkadaha ajaanibta lala geli jiray ayaa waxay ahaayeen concession concession macnaheedana waxaa waaye in shirkada la siiyo block ama meel la siiyo meeshaas ayadaana canshuur dowladda bes ay ka qaadato laakiin amountiga iyo batroolka ama gaaska ku jiro ay umadax banaan u madax banaanayd shirkadaas ayada ay umadax banaanayd marka waa laga laga sharcigan hadda sharciyeedkan baahida hadda keentay waxaa waaye waxaa loo guuray heshiis kale oo ka qurux badan oo la yidhaahdo b s a oo la yidhahdo production sharing agreement wuxuu leeyahay marka shirkadda haddii heshiis lala galo oo la siiyo meel ama block la siiyo dowladda waxay awood u leedahay in ay kiro ka qaadato canshuurna ka qaado wixii lasoo saaro oo markii exploration la gaaro lasoo saarana percentage ha khayraadkaasna percentage ay dowladdu ay qaadato marka waa hab heshiis ka qurxan kii hore kanaan hadda lagu soo diray hindis sharceedkan lagu soo diray waana negotiatable oo mar kasto waxa waaye wax soo saarkaas ay ku xiran tahay aada iyo aad buu uga qurxanya marka goorma marka laga yaaba in baarlamaanka ay ansixiyaan oo ay ka fadhiistaan sharcigan aada u gudbiseen
waxaa maanta akhris koowaad markuu galay guddiga khayraadka ayaa nala turxaan bixin doono guddiga khayraadka ayaa nala qaadaa dhigi doona kadib waxaa lagu soo celin doonaa handala baarlamaanka la horkeeni doonaa doodaa la gelin doonaa waa laga doodi doonaa hadday wax ka bedelayaan ay wax ka bedeli kadib handalaa akrinka saddexaad ayuu geli markaasaa gacanta loo taagay oo uu rajo weynaan ka qabnaya inuu gudbo waa tahay waxaa jirto in dowladda soomaaliya wakti badan ay gelisay sharcigan waxaa jirto in meelaha qaarkood lalahaa xataa shirkada gaar loo leeyahay ayaa shidaalla baar baaris ka sameynayo goormaa laga salgaari doonaa shidaalkan la leeyahay soomaaliya ku jiraa wasaaraddiinana ay mar walbaba sharciyada kasoo saareyso in la qodo ama xataa heshiisyada la hirgeliyo shirkado ay dowladdu la heshiiso marka horta waa mid midda koowaade hindissharciyeedkan horta muhim ayuu yahay in lasoo saaro horta batroolka oo qiimihiisii hadda adduunka uu hoos sii socdo oo adduunkii la yareynayo isticmaalkiisa la yareynayo waxaa shaqadan kow ka ah oo hindissharciyeedkan ku jiro samaynta hay-adda qaranka oo farsamo ahaan kala waree kala wareegeyso wasaaradda wasaaradda waa waa waa policy shaqadeeda ama siyaasad waaye shirkada qaranka oo kala wareegeyso farsamo ahaan wasaaradda kow inta sharciyeedkan ay ku jirtaa oo ay tahay inay la fadhiisato shirkadaha caalamiga la hadasho la diyaariyo dad aqoon loo xirfad la ay diyaarsato kow midda labaad hadda hindisosharciyaadkan haddii la meel mariyo oo baarlamaanku meel mariyo oo uu dhaqaaqo waxaa imaanayso in heshiisyadii horeyna la wareejiyo oo loo wareejiyo hadda nidaamkan sharxaayo loosoo wareejiyo kuwo cusubna la galo kadibna miiska wada hadalka shirkadaha capacitygoodii awoodooda ayagoo la qiyaasayo dhan dhaqaalo iyo dhan aqoon iyo dhan xirfadeed iyo wax walba ay la marinayo nidaamka rasmiga ahaa wax weyn oo hadda ka dhimanba ma jiro haddii sharciyeedka la sameeyo waxay ku xoran tahay in lagu heshiiyo hal qodobaa jiro oo muhim ah qodobkaasna waa dastuuri waxa waaye waa midka mar kastoo la sheego la yidhaahdo khayraad qaybsiga qaybsiga khayraadka wax soo saarka revenue sharing agreementga la yidhaahdo kaasna kolleyba qolyaha baarlamaanka qolyaha ee ku dastuurka ku howlan ayaa ayaa ka shaqeynayo waa wax laisla fahmi karo ka farsamo ahaan laakiin hadda sharciyaadkan oo ay ku jirto samaynta hay-adda qaranka waxuu soo dhaweynayaa in laga faaidaysto khayraadka wadanka aada iyo aad usoo dhaweynaya rajo fiicanna waa gelinayaa in soomaaliya ay gacan horsiga iyo ka baxdo saboolnimada shaqo abuur fara badanna ay ka dhalata dhanka dhalinyarada
wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir oo u waramayey sahare cabdi axmed